wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo maamul goboleedka puntland maxamed cabdulaahi axmed iyo weliba isxaragga ku jaray dhismo cusub ee xarunta daaweeyaga xoolo ee degmada burtiinla munaasabada xariig jarka hayti weliba goobroog ku ahayay dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinku dareereen maamulka puntland wasiirka xanaanada xoolo maamulka puntland maxamed cabdilaahi axmed oo xaragga ku jaray xarunta iyo weliba isu ku warbiyey muhiimada xaruntan iyo inlata bulshada annagoo ka duulayna ballanqaadkii madaxweynaha iyo yoolashii xukuumadda ee ahaa adeega dowladnimada in dadka loo dhoweeyo inaan maanta halkan ka daahfurayno xaruntii daaweynta xoolaha ee degmada buurtinle runtii oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey wasaaraddu ay ku guulaysatay inay ka hirgeliso degmada buurtinle oo ah degmo xoolaad reer baadiye badan iyo xoolo dhaqato badanna ay ku tiirsan yihiin adeegaanna ay baahi aada u badan u qabeen runtii farxad bay noo tahay waxay ahayd shalay markii halkaan oo meel bannaan oo cidlo ah aan dhagax dhignay maantana inaan daafurno mashruucii oo dhammaaday shaqadii oo dhammaatay maantana diyaar u ah inay bulshada u adeegto aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay waxaan u mahad celinayaa adeer cabdimaalik axmed calas oo runtii dhulkan ugu deeqay in loogu adeego shacabka reer buurtinle waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan u mahad celinaynaa shirkaddii dhistay oo sidaan quruxda badan u hirgelisay waxaan u mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer buurtinle oo mar walba maxaan ku dhahay u heelanaa sidii mashruucaan u guulaysan lahaa maantay mas-uuliyaddu waxa ay ku wareegaysaa bulshada reer buurtinle marka ugu horeysa oo ay ugu horeeyaan maamulka degmada iyo maamulka wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada buurtinle ammaanadaas iyo shaqadaas dadka loogu adeegayo waxaa la rabaa in la dhowro la ilaaliyo mujtamaca loogu adeego qofkii baahi qabay ama daawo u baahna ama in xoolo loo daaweeyo ama loo qalo ama adeeg loo qabto u baahnaana in maxaanku dhahdaa loo sameeyo annagana ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an intii awood ah inaan daboolno baahida deegaankan deegaamada kale oo dhulxoolaadka aan sidaas si lamida waa tegi doonaa haddii lahaa waana ku mid a bulshada burtiiniya iyana uon kuma hadnagay dowladda puntland xarunta daaweynta xoolooyo endhisenga halkan aanu joogno waxaa weeye waa guryihii loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha oo muddo soddon sano ah aan degmadan buurtila ku lahayn dadaal badan oo ay samayseen wasaaraddu iyoiyo madaxdeedu ay sameeyeen guryahan lagu helay iyo dabarucaad dhulka oo shakhsi uu bixiyey reer buurtilo ah ugu deeqay saas darteed gurigaas maalmaadtan baanu joognaa maanta oo aanu ka halxari jarahaya
alla subxaana watacala mahadda maanteed iska leh intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo anoo fursaddan ka faaidaysanaya wasiirka wasaaradda iyo guud ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland sida ay runtii baahiyihii iyo cabashooyinkii iyo codsiyadii uga imaanayey dadweynaha iyo maamulka iyo shacabka reer burtuna ay uga soo jawaabeen uguna qareemeen waxaa la yidhaahdo in ay hesho xaruntii lagu daaweyn lahaa xoolaha degmada burtinle